أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة عبد الله بن عمر الحضرمي رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أول ما يجب على كل مسلم اعتقاد معنى الشهادتين وتصميم قلبه عليه waxaa inoo soo dhammaaday kitaabka qeybtiisii hore oo ahayd safiinatu naja waxaanu bilaabanaynaa qeybtii labaad oo la yidhaaho safiinatu salaa kitaabkan safiinatu salaa waxaa iska leh sheekhan la yidhaaho cabdullaahi bnu cumar bnu yaxya alxadrami ashaafici sheekhaasaa iska leh oo laba sheekhaa kala leh kitaabkii hore aanu soo marnay iyo kitaabkan hal sheekh iskuma lahan laba sheekhaa kale leh marka kitaabkan wuxuu ku saabsan yahay salaaddii oo keli ah kitaabkii hore naga dhammaaday safiinatu najaa wuxuu ka koobnaa salaadda iyo soomka iyo sakada saddexdaasuu ka hadlay laakiin kitaabkan sababta loogu magacaabay safiinatu salaa oo loogu adiifiyey salaaddii masaa'il kale sheekhu kuma soo hadal qaadi doono raximahu llahu tacaala ilaa masaa'ilka salaadda mooye qaala shaykhu raximahu llahu tacaala wuxuu yidhi bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu mahad lilaah ilaahay ayaa mahad u sugnaatay allahaasoo rabbi alcaalamiin murabbi alcaalamiin caalamiinta dhan isagu barbaariyey oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ahaysiintoodii iyo abuuristoodii iyo barbaarintoodiiba iska lahaa rabbida waxay ku timaadaa minatarbiya laga keenay oo barbaarin ah waxaa kaley ku timaadaa rabbi alcaalamiin bimacnaa maalik jamiici alkhalq makhluuqa dhanba isagu iska lahaa min alinsi waaljinni waalmalaa'ika waadawaabi wagayrihim jinni iyo insi iyo malaa'ig iyo wax walbaba ilaahay rabbiga u ahay subxaanahu wa tacaala maxaa yeelay ifkan waxa weeye waxa uun jira alla khaaliqahoo macbuuda oo isaga xaq lagu caabudo wixii ka soo harana waa makhluuqiin u baahan ilaahay subxaanahu wa tacaala wasalaatu naxariistii iyo wasalaamu nabadgelyadii calaa sayidinaa sayidkeenna dushiisa allah yeelo muxamedin moxamed ah sala allahu wasalam wabaaraka calayh wa calaa aalihi nebiyullaahi moxamed sala allahu calayh wasalam ahaladiisiina dushooda allah yeelo naxariisiyo nabadgelyo wa asxaabihi wa calaa asxaabihi nebiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam asxaabtiisii asxaabtaa dushooda iyagana allah yeelo naxariistii iyo nabadgelyadii ajmaciina dhammaantood oo sheekha raximah ullahu tacaala intuusan u guda gelin masaa'ilkii wuxuu kitaabkiisa ku bilaabay basmala bismi illaahi raxmaan raxiim kabacdina wuxuu ku xijiyey xamdi ilaahay inuu uga mahad celiyo subxaanahu wa tacaala nicamka faraha badan ee ilaahay ugu nicmeeyey waxaa haddana sheekhu khudbadiisii uu ku khatimay asalaatu wasalaamu cala اnabiy sala allahu calayhi wasalam nebiga sala allahu calayhi wasalam salligiisii oo saddexdaas arrimood waa bisinka iyo xamdiga iyo salliga saddexduba waa muhim marba haddii kitaab la bilaabayo ama kitaab la aqrinayo in mar walbaba lagu bilaabo waa muhim oo axaadiista nebigeenna sala allahu calayhi wasalam ayaa ku boorisay arrimaha muhimka ah marka la bilaabayo in bisinka lagu bilaabo iyo xamdiga iyo salliga nebiga sala allahu calayhi wasalam awalu maa shayga ugu horeeya shaygaasoo yajibu calaa kulli muslimin qof kasta oo muslim ah waajib ku ah qof kasta ee muslima waxaa waajib ku ah muslimka waxaa loola jeedaa baaliqin waa muslim qaangaar ah maxaa yeelay qofku intuusan qaangaar noqonin wax ku waajiba ma jiraan oo waxaa ka maqan takliifkii shuruuddii takliifkii ayaa ka maqan muslimka waxaa shardi ah baaliqan muslim kasta oo qaangaar ah waxaa waajib ku ah liyaصixa islaamu si islaamnimadiisu ay sax u noqoto waxaa waajib ku ah ictiqaadu macna shahaadateyn labada shahaadateyn macnahooda macnaha caqiideyntooda ayaa muslim kasta oo qaangaara waajib ku ah labada shahaadateyn ulajeeddada sheekhu uu ka leeyahay waxaa weeye ashhadu an laa ilaaha ila allaahu iyo wa ashhadu anna muxammadan rasuulullah labadaa shahaado macnahooda qofku inuu aamino oo uu caqiideeyo ayaa qof walbee muslim oo qaangaar ah waajib ku ah wa tasmiimu qalbihi qalbi kulli muslim muslim walba qalbigiisa qalbigaas goyntiisa calayhi calaa daalika almacna macnaha shahaadateynka in qalbiga lagu adkeeyo lagu gooyo adkeynta waxaa loola jeedaa yacni biduuni shak biduuni shakin walaa taraddud iyadoo wax shaki ah iyo taraddud uusan kugu jirin waa inaad caqiidayso aaminto macna shahaadateyn labada shahaado macnaha ay keenayaan marka labada shahaado macnaha ay keenayaan marka la leeyahay qalbiga ha lagu adkeeyo bixaydu laa yaqacu calayhi shakun walaa nisyaan waxaa loola jeedaa dee qalbigu inuusan ku shakinin labada shahaado macnahooda uusanna halmaamin waqad nasa alculamaau ala'ima culammadu waxay caddeeyeen calaa wujuubi fahmi macnaahuma labada shahaadateyn macnahooda in la fahmo inay waajib tahay wa ilaa haddii macnahoodaba aan la fahmin lam yantafic bihimaa saaxibuhumaa labadaa shahaado saaxiibkoodu maba ku anfacayo markaa towxiidka yacni ku nafcin maayo hadduusan macnihiisa garanaynin fi linqaadi badbaadidda oo min alkhuluud fi naar naarta in lagu waaro in lagu badba laga badbaado waxba ka faa'iidi maayo hadduusan shahaadateynka macnahooda oqoonin walidaalika qofka hadduu iska yidhaaho laa ilaaha ila allahu muxamedun rasuulullah laakiin haddii la yidhaaho maxaa loola jeedaa laa ilaaha illah moxamedun rasuulullah maxay ka hadli dee waxay ka hadlayo towxiidku wuxuu ka hadlayo inuu yahay salaad waxa laga hadlayo iyo inuu soom yahay iyo inuu yahay towxiid waxaa laga hadlayaba hadduusan kala garanaynin dee qofkaasi muxuu ku soo islaamay muxuu ku islaamay muxuu muslim ku yahay laasim weeye qofku marka macnaha shahaadateynka inuu yaqaano walow yuusanba si tafsiiliya oo faahfaahin zaa'idaba yuusan u oqoone laakiin waa inuu macnaha ijmaaligaahoo guud yaqaano waa laga maarmaan macnaha ijmaaligaahoo guud waxaa weeye in loola jeedo ilaahay mooye alla kale xaq lagu caabudo inuusan jirin nebiyullaahi moxamedna sala allahu calayhi wasalam rasuulkii xaqa ahaa oo rasuul kaloo ka dambaynaya uusan jirin saa in loola jeedo macnahaas guud waa inuu yaqaano ulajeedadana intaas tahay wa macnaa ashhadu an laa ilaaha ila allah isagaa kuu caddaynaya sheekha macnaha shahaadateynka wa macnaa ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu an laa ilaaha ila allah macnaheeda waxawooy aclamu anigu waxaan ogsoonahay wa actaqidu biqalbi qalbigaygana aan ka caqiidaynaa wa ubayinu ligayri gayrkaygana aan u caddaynaa oo dadka kale aan u sheegi yacni xataa yasmaca annaasu dadku si ay u maqlaan way iqraari inaan anigu muslim ahay oon qirsanahay towxiidka si dadku ay u maqlaan waxaan dadka kalena u caddayn aniguna aan aaminsanahay an laa macbuuda bixaqin xaq mid lagu caabudo fi lwujuudi ay fi lkown koonkan dhexdiisa inuusan ahaan jiritaanka kownkan fi lwujuud fi hada alkown koonkanba inuusan jirinba wax xaq lagu caabudo koonkan inuusan jirinin ila allahu ilaahay mooye subxaanahu wa tacaala marka macnaha shahaadateynka ulajeeddada laga leeyahay waxaa weeye ashhadu an laa ilaaha ila allah markii la yidhaaho macnaheeda waxaa weeye allah xaq lagu caabudo ma jiro ilaa ilaahay mooye subxaanahu wa tacaala fa huwa almunfaridu waa allaha la gooni noqday bilkhalqi abuurista waاkhtiraaci alacyaani iyo waxyaalaha daatada leh bilowgooda iyo walaahaar raadadka inuu bilaabay isagu abuuray waljawaahir walacraad jawaahirka waa jamcu jawhar jawhar waxaa la yidhaha maa yaquumu binafsih wixii gooni u istaagi karaa gooni wixii uu istaagi karaa waxaa la yidhaha jawhar sida annaga daatadeennao kale acraabna waxaa la yidhaha maa yaquumu bikayrih wax inuu shay kale ku istaago mooye gooni aan u istaagi karinna acraadaa la yidhaha sida midabyada oo kale qofka midabkiisa oo kale midabku gooni uma istaagi karo imaa midabkaas inuu derbi qabsado ama qof inuu qabsado mooye marka waxa dhan ilaaha abuuraa loola jeedaa wax gooni uu istaagi karaa iyo wixii aan gooni u istaagi karin intaba laa yakhruju xaadiثun can an yakuuna makhluuqa lahu tacaala shay xaadida oo soo dariyey kama bixi karo inuu yahay makhluuq kulli waa makhluuq wixii ilaahay ka soo haroo dhan makhluuqu fajamiicu axwaali اlcibaad xaaladaha addoommada dhammaan wa afcaalihim afcaashooda alikhtiyaariya waaqicatun waxay ku dhici biqudrati اllaahi tacaala awoodda ilaahay wey wax walba awoodda ilaahay wey taa qofku inuu aamino waa laga maarmaan wa annahu waxaan qirsanahay oon aaminsanahay ilaahay subxaanahu wa tacaala haniyun inuu ka maarmo oo uu ka deeqtoomo camaa shay walba shaygaasoo siwaahu ilaahay ka soo haray macnaha ashhadu an laa ilaha illah waxaa weye ilaahay mooye alla xaq lagu caabudo inuusan jirinin ilaahayna inuu ka kaaftoomo oo uu ka maarmo wax walbo isaga ka soo haray oo min aljinni waalinsi wa jamiici اlmakhluuqaat jinkii iyo insigii iyo makhluuq kasta ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu ka kaaftoomay uusan u baahnayn muftaqirun ilayhi ilaahay xaggiisa inuu u baahan yahay kullu maa shay walba inay ilaahay u baahan yahay shaygaasoo cadaahu ilaahay ka soo haray wax walba oo ilaahay ka soo haray oo min aljinni waalinsi wa jamiici اlmakhluuqaat jinni iyo insi iyo makhluuqaadkao dhan ilaahay u wada baahan yahay kulligood yaa ayuha اnnaasu antum اlfuqaraau ilى اllah wallahu huwa alganiy اlxamiid oo ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuu yidhi dadow dhammaantiin ilaahay aad u wada baahantihiin kulli makhluuqaadkao dhan wallaahu huwa alganiy اlxamiid ilaahayna waa alla gani ah oo cidna aan u baahnayn subxaanahu wa tacaala muftaqirun ilayhi ila allah ilaahay waxaa u baahan kullu maa shay walba shaygaasoo cadaahu ilaahay ka soo haray muttasifun ilaahay wuxuu ku tilmaaman yahay bikulli kamaal kaamilnimo kasta wax walboo sharaf iyo wanaaga oo kamaalba tusinaya ilaahay wuu ku tilmaaman yahay subxaanahu wa tacaala laa nihaayata lahu min jihati اlcadad tilmaamaha ilaahayoo wanaagga ah dhammaad ma lahan oo lama dhihi karo ilaahay subxaanaه wa tacaala wanaaggiisu ama tilmaamihiisa wanaagsan waa soddon waa afartan waa konton waa boqol lama dhihi karo maxaa yeelay sifaadku waa ammaan ilaahay subxaanaه wa tacaala ammaanta ilaahayna lama soo koobi karo walidaalika nebigeena salى اllahu عalayh wasalam wuxuu sujuudda ku dhihi jiray subxaanaka laa nuxsi hanaaءa calayk anta kamaa atnayta calىa nafsik ilaahu ammaantaada ma koobi karo nabigaa dhahaya salى اllahu عalayh wasalam qof kale maxaad u malay ammaantaada ilaahu ma koobi karo marka ilaahay kamaalkiisu nihaaye male meelu ku dhammaado ma laha kamaalka ilaahay subxaanaه wa tacaala iyo ammaanta ilaahay meelay ku dhammaanayso ma lahan fii fii nafsi اlamri xaqiiqada nafteeda markii la fiiriyo kamaalka ilaahay dhammaad ma lahan sawaaء kaanat اlkamaalaat wujuudiya aw salbiya kamaalaadku ha noqdaan kamaalaad yacni wax jiro ah ama wax salbiyahoo xumaato ilaahay laga anfinayo ha noqoto xumaato ilaahay laga anfinayo sida jahligii inuu ilaahay mustaxiil ka yahay dhimashadii inay mustaxiil ilaahay ka tahay waxyaalahaasoo dhan wax soo koobi kara ma aha kamaa qaalahu axmed bnu moxamed الsuxaymi wayajibu calayna waxaa waajib nagu ah macrifatu maa nasaba allahu lana calayhi daliila caqliya ow samciya bitafsiil wixii yacni ku soo arooray samciga maqalka ama caqliga ilaahayba subxaanahu wa tacaala caqligeenna uu ilaahay noogu sheegay inaanu ku fahamno in si faahfaahin ah loo bartana waa waajib guud ahaanna waxaa waajiba qofku inuu aamino ilaahay kamaalaadkiisa in aan la dhammaystiri karin oo aan la soo koobi karin munazahun inuu yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala mid laga fogeeyey can kulli naqsin wax walba oo nusqaan ah ilahay inuu ka fog yahay subxaanahu wa tacaala wax walba oo nusqaanahoo xumaataba keenaya ilaahay wuu ka fog yahay subxaanahu wa tacaala wamaa shay kasta ayuu ilaahay ka fog yahay shaygaasoo khadara ku soo dhaca bilbaali qalbiga ku soo dhaca wax walbaoo qalbiga kaaga soo dhaca ood istiraaho ilaahay subxaanahu watacaala ama waxaa sidaa yahay amuu sidaa yahay amuu sidaa yahay waxyaalaha qalbiga kaaga soo dhacaya oo ilaahay aan laa'iqu ahayn wixii aan laa'iqu ahayn dee waxa qalbiga kaaga soo dhacaya hadday yihiin wixii qur'aanku uu inoo sheegay ama nebigeennu noo sheegay sala allahu calayhi wasalam oo sifaadkii tilmaamihii ilaahay oo kamaalka ilaahay subxaanahu watacaala ilaahay inuu kaamil yahay tusinayay hadday qalbiga kaaga soo dhacaan kuwaas ma aha waxa la diidan yahay oo maalan qalbiga waxaa kaaga soo dhacay ilaahay inuu qudro leeyahay awood leeyahay ilaahay inuu xayaato laleeyahay ilaahay in samciya basar ay u waajibeen ilaahay inuu kalaam hadal uu u waajibay arrimahaas hadday qalbiga kaaga soo dhacaan waa kuwii la doonayey waxa la diidayo maxay tahay marka oo laleeyahay wamaa khadara bilbaal wixii qalbiga kaaga soo dhacay ilaahay waa ka fogaaday oo yacni mustaxiil uu ka yahay waxaa la leeyahay maxay yihiin waa min annaqaa'is wixii nusqaanaho wax walboo nusqaanaho qalbigaa ku soo dhaco ilaahay laa'iq aan u ahayn ayaa ilaahay ka fog oo mustaxiilka ah subxaanahu wa tacaala munazahun ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa laga fogeeyey can kulli naqsin nusqaan walba ayaa laga fogeeyey wamaa shayna waa laga fogeeyey shaygaasoo khadara bilbaal qalbiga kaaga soo dhaca waidaa qaala laka shaydaanu shaydaanku hadduu ku yidhaaho idaa lam yakun illaahu fii makaani kada walaa jihata kada fa ayna huwa shaydaan hadduu ku yidhaaho ilaahay hadduusan boos deganayn ama jiha uusan deganayn xaggee yahay hadduu ku yidhaaho waidaa lam yakun calaa suurati kada wa calaa sifati kada fa keyfa huwa suuraddaas iyo muuqaalkaas hadduusan ilaahay u ekayn see yahay haddii ku yidhaaho fa ajibhu shaydaanka waxaad ugu jawaabtaa biannahu laa yacrifu allaaha ila allah ilaahay isaga unbaa isgaranaya subxaanahu wa tacaala wixii qur-aanku uu kuu sheegay xadiisku uu kuu sheegay ku gaabso wax kale ha ku derin waxyaalaha kale wasaawista shaydaanku uu qalbigaaga ku soo ridayo oo nusqaanta ah waa inaad ka fogaatid maxaa yeelay nebigeenna sala allahu calayhi wasalam wuxuu inoo sheegay xadiiskii bukhaarigu uu warinayay shaydaanku inuu qofka caqiidadiisa uu ka fasaadiyo oo meelaha shaydaanku uu ugaarsado oo qofka uu ka ugaarsanayo inay ka mid tahay caqiidada oo nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi shaydaanku intuu ku yimaado wuxuu ku leeyahay man khalaqa kada wa kada wuxuu rabaa inuu shaki iyo waswaasku geliyo waxaas yaa abuuray ilaaha abuuray waxaasna yaa abuuray ilaaha abuuray markaad uga jawaabtid marka dambe wuxuu ku leeyahay uu yihi nabigu sala allahu calayh wasalam waman khalaqa rabbaka rabbigaana yaa abuuray hadduu shaydaanku heerkaa ku gaarsiiyo afkaartiiyo waxaad ka ku fekeraysay ka joogsuu ku yidhi nabigu sala allahu calayh wasalam walidaalika marka waxyaalo aan ilaahay mustaxiilka ah ama ilaahay aan u habboonayn markii shaydaanku qalbiga kaaga soo rido waad ka joogsana waxaad leedahay laa yacrifu allah ila allah ilaahay mooye subxaanahu wa tacaala cid kale oo ilaahay xaqiiqadiisa garanaysa ma jirto waliyaclam alcaaqilu qofka caaqilka ha ogaado anna kula maa yulqiihi shayطaan fii wahmihi wax walboo shaydaanku uu maladaada ku soo ridayo inamaa huwa min alcaalam shaydaanku waxa uu qalbigaa ku soo ridayo oo wax caalamkan un ka mid ah waa bini aadam ama waa suurad kaleo yacni bini aadamka ka baxsan muuqaal kale adduunyadan uu qalbigaa ku soo ridridi muuqaaladeeda wallahu tacaala laysa min alcaalam ilaahayna dee caalamkan uma eg shaqana kuma laha wax makhluuq oo ilaahay u ogyahay ma jiraan laysa ka midlihi shay wa huwa asamiicu albasiir hal taclamu lahu samiya wax ilaahay la mida ma og tahay walam yakun lahu kufuwan axad wax ilaahay la midahu ma jiraan subxaanahu wa tacaala lam yatakid ilaahay ma samaysan subxaanahu wa tacaala saaxibatan saaxiib oo loola jeedo xaas bimacnaa zawja lam yatakid ilaahay ma samaysanin subxaanahu wa tacaala saaxibatan ay zawja xaas ilaahay ma uusan samaysanin walaa waladan caruurna ilaahay ma samaysanin subxaanahu wa tacaala ilaahay waxyaalaha mustaxiilka ka ah oo ilaahay aan u habboonayn waxaa ka mid ah waxaa ilaahay mustaxiil ka ah zawjo xaas inuu yeesho waa mustaxiil inuu caruur yeesho ilaahay subxaanahu wa tacaala waa mustaxiil maxaa yeelay qofkani waxa uu xaas isagu u samaysanayo makhluuqaadka waxay xaasaska u samaysanayaan ama caruurta ay ugu baahan yihiin waxaa weeye waa nusqaan iyaga ku jirta iyo baahi iyaga ku jira ilaahayna wuxuu u baahan yahay ma jiraan subxaanahu wa tacaala qofku markuu xaasku u samaysanayo waa kaalmuu xaaskaas ka raadin caruur marka qofku uu dhalayo wuxuu isleeyahay caruurtaasi markii aada gabowdo ood dhacdo ha ku saacidaan ha ku garab qabtaan ama wuxuu leeyahay markii aada dhimato markaa kabacdi waxa kugu taraan nolol iyo geeriba dee ilaahiyna subxaanahu watacaala wuxuu u baahan yahay ayaan jirin walaa yumaathilu ilaahay la mid ma aha fii daatihi daatadiisa ilaahay kulama mid ma aha walaa sifaatihi tilmaamihiisana kula mid maahan wa afcaalihi ficiladiisana ilaahay kula mid maahan axadan qofna qof ilaahay kula mida tilmaamaha ilaahay afcaasha ilaahay daatada ilaahay ciduu ilaahay uga eg yahay ma jiraan subxaanahu wa tacaala walaa yumaahiluhu wa macnaa ashhadu anna muxamada rasuulu اllah ashhadu anna muxamada rasuulu اllah macnaheeda waxa wey marka sheekhu uu ku leeyahay walaa yumaahil fii daatihi wa sifaatihi wa afcaalihi axada marka la leeyahay ilaahay daatadiisa iyo sifaatkiisa iyo afcaashiisaba cid ilaahay uu uga egyahay ma jiraan haddii fii bacdi اlaxwaal waxaa dhici karta lafdiga dhawaqiisa ama dhegaysigiisa lafdiga carabiga ah marka la maqlayo ama la dhegaysanayo in isku si waxaa dhici karta lafdigaas makhluuqana loogu sheego allaha khaaliqana loogu sheego laakiin haddii lafdigan makhluuqana lagu sheego ilaahay khaaliqana lagu sheego macnahoodaa kala duwan lafdigu isku midba ha noqdo laakiin waxaad aaminiyo caqiideyn macnahoodu inuu kala duwan yahay walidaalika qur-aanka waxaa ku soo arooray fajacalnaahu samiican basiira qofka bini aadamka waxaanu ka dhignay qof wax maqla waxna arka ilaahayna waa lagu tilmaamay samcigaas iyo barsarka oo maxaa la yidhi laysa ka midlihi shay wa huwa samiicu lbasiir ilahay wax la miduhu ma jiraan ilahay waxbuu maqlaa waxbuu arkaa bini aadamkiina maxaa la yidhi waa samiic basiir asna haddii marka lagu yidhaha bini aadamku waxna waa maqlaa ilaahayna lagu yidhi ilaahay waxbuu maqlaa waxaad ogaanaya lafdiga samciga lafdigaas unbaa isku mida mooye macnaha shaqo iskuma laha samciga ilaahay loo tiirinayo iyo maqalka adiga laguu tiirinayo shaqo iskuma laha maxaa yeele samcigaaga maqalkaagu waa makhluuq waana maxduud adiga maqalkaaga waa makhluuq oo ilaaha abuuray subxaanahu watacaala ilaahay sifaadkiisuna tilmaamihiisuna makhluuq ma aha sida daatadiisuba aysan makhluuq ahayn tilmaamaha ilaahayna makhluuq ma aha subxaanahu watacaala midda kale samcigaaga maqalkaagu waa maxduud wuu xadaysan yahay oo waxaa weeye masaafada aad wax ka maqli karto waa masaafo aada u yar oo aada u kooban wey laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala samcigiisu waa biduuni xuduud xuduud ma laha derbigu ma celiyo fogaashuhu ma celiyo dhawaashuhu ma celiyo fogaasho iyo dhawaasho waa isugu mid ilaahay subxaanahu wa tacaala basarkaaga sidaas oo kale aragtidaada aragti haddii adiga lagu nisbeeyo lagu yihi bini aadamku waa basiir ilaahayna la yidhi waa basiir basarkaagu waa maxduud waana makhluuq adiga aragtidaada ilaaha abuuray subxaanahu wa tacaala waana wax hadaysan derbigan gadaashiisa waxay yacni jira ma arki kartid kamana warqabtid laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala aragtidiisa derbiguna ma celiyo mugdiguna ma celiyo fogaashaduna ma celiso shayga shaakhiska ah shaakhiska ah oo yacni mukawda ah haddii uu kaa fogaado adigu ma arki kartid masaafo kooban ayaa indhaha bini aadamku wax ka arka haddii shaygu uu derbi isku aadiyana ma taqaanid wuxuu yahay shaygaas kamana warqabto marka annaga samcigeenna iyo basarkeenna waxayn dhan waa wax kooban wey haddii marka lafdiga qur-aanka uu ku soo arooro oo bini aadamkana mar loo nisbeeyo ilaahayna mar loo nisbeeyo shaqo iskuma laha lafdigii unbaa isku mid noqda mooye macaanidooda waxaa weeye farqi weyna u dhexeeya wakadaalika sidaas oo kale wey sifaadka ilaahay oo soo arooray kullu shayin haalikun ilaa wajhahu bini aadamkii maxaa lagu tilmaamay isagana inuu weji leeyahay ilaahayna subxaanaه wa tacaala qur-aanku wuxuu ku yidhi kullu shayin haalikun ilaa wajhahu ilaahay wejigiisa mooye waxa dhan way halaagsamaya waxaad ogaanay marka wejigan qur-aanku uu sheegay iyo kan adiga lagugu tilmaamay shaqo inuusan isku lahayn wejigaagu waa jaarixo waa xibin laakiin wejiga la sheegayo oo ilaahay subxaanaه wa tacaala lagu sheegayo xibin maba ahaba xibin ma aha walidaalika waxaa weeye wax walba oo ilaahay loo nisbeeyo makhluuqana qaybo ka mida looga nisbeynayo saasaad uga qiyaas qaaday wax shaqaa ma ah qur-aanku markuu soo arooro ku leeyahay bal yadaahu mabsuudataan yadda qur-aanku u sheegay yadullaahi fowqa aydiihim qur-aanka yadda uu sheegayo adigana waxaa lagugu tilmaamay yad yaddaada waxaa loola jeedaa gacan oo jaarixa ah oo xibin ah oo maqaar ka samaysan oo maaragta lafa ka samaysan oo dhiig iyo dheecaan ka samaysan way waxa lagu nisbaynayo laakiin yadda ilaahay loo nisbaynayo subxaanahu watacaala jaarixa ma aha xubinna ma aha gacantan aan naqaanana ma aha waa sifo ilaahay subxaanahu watacaala tilmaam ilaahay uu leeyahay oon xibin ahayn oo sifaadka makhluuqaadkana meel aan uga ekayn subxaanahu watacaala marka arrimahaas markay soo arooraan waa inaad tidhaaho allaahu aclam bimuraadih nu'minu bidalika calaa muraadi illaah qur-aanka arrintaa yadda uu sheegay waan rumaysannahay waxaana ku rumaynaynaa ulajeeddada ilaahay uu ula jeedo siduu ilahay ula jeedaan ku rumaynaynaa laakiin inaad tidhaaho qur-aankii ku soo aroorto waxaan leeyahay on u fasiraa ama aan u fahmi gacan oo xibin ah waa baatilkaas maxaa yeeley inaad gacan ku fasirtoo xibin ah waxaa kuu diidaya qur-aankii aayado fara badan sida hal taclamu lahu samiya wax ilaahay lamida ma og tahay laysa ka midlihi shay wa huwa samiicu lbasiir aayadahaasaa kuu diidaya inaad waxyaalahan qur-aanka ku soo arooray oo bini aadamka uu iska leeyahay oo kale ilaahay aada u nisbayso subxaanahu wa tacaala marka arrimahaasoo kale markay xadiiska ku soo arooraan ama qur-aanka ay ku soo arooraan waxaad samaynaya tafwiid nu'minu bidalika calaa muraadi illaah waan rumaynaynaa waxaana ku rumaynaynaa siduu ilaahay ula jeedo subxaanahu wa tacaala ومعنى أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله معنهeedu waxa wy أعلم anigu waxaan ogsoonahay وأعتقد بqلبي qaلبigaygana aan ka caqiidayn وأبين لغayrي غayrkayna aan u cadayna أنa سيدنا سيدكeena محمد بن عبدالله نبي للhi محمد صلى الله عليه وسلم محمedkaasoo بن عبدالله cabdillaahi wiilkiisa ahaa cabdullaahi ilaahay addoonkiisa inuu yahay saasaan aaminsanahay hayrkayna aan u caddayn wa rasuuluhu ilaahay rasuulkiisii inuu yahay nebiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam ilaa kaafati alkhalqi makhluuqa dhammaantood loo soo diray waxyaalaha waxay ka mid tahay khasaa'ista nebigeenna sala allahu calayhi wasalam ambiyadiiiyo rusushii ka horreysay nebigeenna calayhi salaatu wasalaam waxaa loo soo diri jiray qowmiyadahooda gaarka ah ama deegaan khaasa ama hal wadanoo khaasa ama qoomka iyo qabaa'ilka ay ka soo jeedaan uunbaa loo soo diri jiray laakiin nebigeenna sala allahu calayhi wasalam wuxuu ahaa risaaladiisu waxay ahayd risaalo caalamiya risaalo caalamka oo dhan ayaa loo soo diray nebiga calayhi salaatu wasalaam walidaalika ilaahay wuxuu leeyahay wamaa arsalnaaka ilaa raxmata lilcaalamiin tabaaraka aladii nazla alfurqaana calaa cabdihi liyakuuna lilcaalamiina nadiira nebiga caalami ah risaaladiisi waxay ahayd risaalo caalamiya amaa ambiyadii iyo rusushii ka horreeyey nebigeenna calayhi salaatu wasalaam waxaa loo soo diri jiray qoomkooda bis wa ilaa hamuuda akhaahum saalixa reer hamuud waxaa loo soo diray nebiyullaahi saalix walaqad arsalnaa nuuxan ilaa qowmihi nebi nuux waxaa loo soo diray qoomkii uu ka dhashay ayaa loo soo diray wa ilaa caadin akhaahum huuda reer caad waxaa loo soo diray nebi huud nebi walba qoomkuu ka dhashay ayaa loo soo diri jiray laakiin min khasaa'isi rasuuli llaahi sala allahu calayh wasalam waxaa ka mid a anna risaalatahu kaanat risaalatan caalamiya risaalada nebiga caalamiyay ahayd sala allahu calayh wasalam saadiqun wuxuu ka run sheegayey oon aaminsanahoon rumaysanahay nebigu sala allahu calayh wasalam fii kulli maa shay kasta ayuu run ka sheegayay shaygaasoo akhbara nebigu sala allahu calayh wasalam uu ka khabray bihi shaygaa uu ku khabray wax walba uu sheegay nebigu sala allahu calayh wasalam inuu run ku sheegayo ayaan aaminsanahay oo uun rumaysanahay nebiga sala allahu calayh wasalam fayastaxiilu lkadib fii dalik oo nebiga inuu yacni been sheego waa mustaxiil liwujuubi alcismati lahu sala allahu calayh wasalam maxaa yeele nebigu wuxuu ahaa macsuum laa sagiira walaa kabiira dembi weyn iyo dembi yarba ilaaha ka xafiday oo ka ilaaliyey nebigeena salى اllahu عalayhi wasalam fayajibu waxaa waajibaya ictiqaadu maa akhbara bihi rasuulu اllah wixii rasuulku sheegay salى اllahu عalayh wasalam in la caqiideeyey waa waajibka ashraadi saaca saacadda qiyaamadu inay dhici doonto uu noo sheegay nebigu calayhi الsalaaةu wasalaam wa su'aali اlqabri wa naciimihi wa cadaabihi su-aasha qabriga oo dhici doonta nicmada qabriga cadaabulqabri inuu jiri doono oo dadka mujrimiinta oo ilaahay ku caasiyay qabriga lagu cadaabi doono acaadani allahu wa iyaakum ilahi naga badbaadiyo subxaanaه wa tacaala wاlxashri lilxisaab xisaabka in laysu soo shirin doono oo laysxisaabi doono wاlwasni lilacmaal acmaasha in la miisaami doono wاlxawdi wاshafaaca xawdka nabigu inuu jiro salى اllahu عalيh wasalam shafaacada nabigu inay jirto salى اllahu عalيh wasalam wاljannati wاnnaar janno iyo naar inay jiraan wاthawaabi wاlciqaab abaalmarin iyo ciqaab inuu jiro arrimahaas uu noo sheegoo dhan salى اllahu عalيh wasalam waa inuu qofku caqiideeyo in uu ka run sheegay nebigu salى اllahu عalيh wasalam oo nebiga calayhi الsalaatu wasalaam ilaahay wuxuu ka ilaaliyey ka xafiday been iyo wax walboo dembiyaba ilaah ka ilaaliyey subxaanaه wa tacaala yajibu calىa kaafati اlkhalqi makhluuqa dhammaantood waxaa waajib ku ah tasdiiquhu tasdiiqu الnabiyi salى اllahu عalayh wasalam wax ka nebiga rumayntiisa nebiga in loo rumeeyo wax walba uu sheego yacnii loo rumeeyo waa waajib bilqalbi qalbiga laga rumeeyo nebiga salى اllahu عalayh wasalam fii kulli maa culima majii'uhu bihi min adilati اddiini bidaruura wixii adilada diinta uu la yimid dhammaanba in loogu rumeeyo nebiga salى اllahu عalayh wasalam ayaa waajib ah wa mutaabacatuhu nebiga raaciddiisa ayaa waajiba salى اllahu wasalam wabaaraka calayh makhluuqa dhammaantood waxaa waajib ku ah inay raacaan nebiga salى اllahu عalayh wasalam ay اliqtidaa'u bihi fii aqwaalihi nebiga hadalladiisii in looga daydo wa afcaalihi afcaashii nebiga in looga daydo salى اllahu عalayh wasalam wa taqriiraatihi wixii nebigu uu sugay salى اllahu عalayh wasalam oo uu sheegay inay xaq yihiin oo hortiisa lagu sameeyey waa in looga daydo nebiga salى اllahu عalayh wasalam maa lam takun ilafcaalu jibillatahu afcaashu haddaysan ahayn afcaash abuuris ah oo qaabkii nebiga ilaahay u abuuray salى اllahu عalayh wasalam dee waxaa dabiicada ah oo abuurista ah nebiga looga dayamaayo salى اllahu عalayh wasalam kalqiyaami istaaggii oo kale waalqucuudi fadhigii oo kale waalmashi socodkii oo kale nebiga habku u abuurnaa waa qaabkii ilaahay u abuuray taas qofba qaabkii ilaahay u abuuray iyo qaabkuu qofku u soconayo waa u gooni laakiin wixii diin ah ayaa looga dayanaa nebiga salى اllahu عalayh wasalam fainaa lam nu'mar annaga nalama amrin biliqtidaa'i bihi nabiga inaan uga dayanno salى اllahu عalayh wasalam fiiha fi lafcaali اljibilla wixii abuuris ah afcaasha dabiicada ah oo abuurista nalama amrin inaan uga dayanno nabiga salى اllahu عalayh wasalam wamaa lam takun khusuusiya wixii aan khusuusiye ahayn haddii wixii nabiga khaas ku ahna salى اllahu عalayh wasalam nabiga looga dayamaayo falaa natabichu nabiga ku raaci mayno salى اllahu عalayh wasalam fii ma yahbutu ikhtisaasuhu bih wixii shareecadu ay sheegtay nebiga inuu gaar ku yahay salى اllahu عalيh wasalam ka ibaaxati اljamci bayna akthar min arbaci xaraa'ir oo afar haween ka badan inuu nebigu guursado salى اllahu عalayh wasalam ilaaha u baneeyey ilaahana ku khaas yeelay subxaanaه wa tacaala arrimahaasoo kale looga dayan maayo nebigu salى اllahu عalayh wasalam wa ibaaxati اlmughi fi اlmasjidi junuban masaajidka inuu nebigu salى اllahu عalيه wasalam ay u bannaan tahay inuu ku nagaado isagoo junub ah wa ibaaxati istiqbaali اlqiblati waistidbaariha xaala qadaaءi اlxaaja markuu nebigu xaajada gudanayo salى اllahu عalيه wasalam inuu qiblada yani u jeesto iyo inuu qiblada yacni dhinaca dhabarka uu xijiyo intaba inay u bannaaneed nebiga salى اllahu عalيه wasalam waxyaalaha khasaa'ista ah nebiga salى اllahu عalيه wasalam looga dayan maayo qaala اllahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi qul yaa ayuha اnnaas waxaad tidhaahaa dadow nabiy llahi maxamedu salى اllahu عalيه wasalam dadkanow inii rasuulu llaahi ilaykum jamiica waxaan ahay rasuulka ilaahay dhammaantiin laydii soo diray alladii lahu mulku الsamaawaati wاlard waxaa isoo diray allihii samaawaadka iyo ardada mulkigooda iska lahaa laa ilaaha ilaah kale ma jiro ilaa huwa ilaahay mooye yuxyii wa yumiit ilaahay isagaa wax nooleeya waxna dila faaaminuu billaahi wa rasuulihi ilaahay rasuulkiisa rumeeya annabiy اlummiyi nabigii ummiga ahaa rumeeya aladii yu'minu biاllah nabigaasoo asaguba ilaahay rumaysnaa wa kelimaatihi ilaahay erayadiisa oo loola jeedo qur-aanka rumaysnaa waatabicuuhu nabigaasna raacuu yidhi alle subxaanaه wa tacaala oo ilaahna amray inaan raacno lacallakum waxaad mudan tihiin tahtaduun inaad hanuuntaan haddaad raacdaan nebiga salى اllahu عalayh wasalam walidaalika nebiga calayhi الsalaatu wasalaam in la raaco waa laga maarmaan yacni keliya ma aha nebiga afka inaad ka rumayso oo tidhaaho waan rumaysanahay waxa uu la yimid dhammaan inay xaq yihiin haddana afcaashii aad ku khilaafto nebiga salى اllahu عalayh wasalam ama aqwaashii aad ku khilaafto taasi kaa badbaadi mayso naarta lidaalika mar walbaba nebiga salى اllahu عalayh wasalama afcaashiisii aqwaashiisii taqriiraadkiisii in lagu raaco wuxuu necbaan jiray la naco wuxuu jeclaan jirana la jeclaado nebiga salى اllahu عalayh wasalam oo laga maarmaamo imaam axmed ibnu xambal wuxuu dhihi jiray lam yamura calaya xadiidu ilaa waqad camiltu bih xadiis ma jiro oo isoo mara oo ka sheekaynaya nebigu inuu waxaa salى اllahu عalيه wasalama uu sameeyey ilaa ana waan ku raacay nebigu calayhi الsalaaةu wasalaam oo waan sameeyey ilaa hal xadiis mooye xadiiskaas wuxuu ahaa abaa طayba nin la dhihi jiray inuu nabiga toobay salى اllahu عalيyه wasalam faacdaahu dinaara nabiguna salى اllahu عalيه wasalam uu lacag dinaara uu siiyey xadiiskaas markaan arkay waxaan isriu yidhi kudayashadii nabiga calayhi الsalaatu wasalaam waxaa kaaga dhiman halkan xadiis oo kale ah markaanasaan aniguna istoobay buuhi markaan istoobay ninkii itoobay lacagtii nabigu uu siiyey salى اllahu عalيه wasalam intay la ekayd intiiaan ana siiyey buu yihi iqtidaءa birasuuli الlah si nabiga aan ugu daydo salى اllahu عalيه wasalam halkaas xadiisaa iga dhimanaayuu yihi raacidda nabiga calayhi الsalaatu wasalaam innaguna waxaa laga yaabaa boqolaal xadiis iyo kumaan kun oo xadiis in nolosheennii ay ka maqan tahay oo aan dayacnay oo nebiga salى اllahu عalayhi wasalama ka sugnaaday ama sunnooyin ha noqdaan ama mustaxabaad ha noqdaan boqolaal xadiis inay nolosheenna ka maqan tahay ayaa dhici karta oo nebigu uu noo jideeyey salى اllahu wasalam wbaaraka calayh wayaxrumu calayhim dadka xaaraan waxaa ka ah takdiibuhu nabiga beenintiisa salى اllahu عalayh wasalam waa xaaraan wa mukhaalafatuhu nabiga khilaafidiisa ayaa dadka xaaraam ka ah in nabiga la khilaafo salى اllahu عalيه wasalam oo la beeniyo xaaraam faman kadabahu qofkii beeniya nabiga salى اllahu عalayhi wasalam oo nabiga yidhaaha yani waxa uu sheegayo waa been yidhaaha fahuwa qofkaasi daalim weeye kaafir waa gaal waa qof daalimahoo gaaloobay qofkiiba nabiga beeniye salى اllahu عalayh wasalam waa daalim kaafir ah oo diintiina ka baxay oo diinba aan haysanin waman khaalafahu qofkii khilaafa nabiga salى اllahu عalayh wasalam fii amrihi wa nahyihi wixii uu yidhi ha la sameeyo qofkii qaadan waaya wixii uu yidhi yaan la samaynin nebigu salى اllahu عalيh wasalam qofkii sameeya oo sidaa u khilaafa nebiga salى اllahu عalيه wasalam fa huwa qofkaasi caasin waa qof caasiyey oo ilaahay rasuulkiis ku caasiyey khaasirun qof khasaaray qofku hadduu nabiga rumaysan yahay salى اllahu عalيه wasalam oo nabigu inuu run sheegayo uu aaminsan yahay laakiin uu leeyahay shaydaanaa iga adkaaday oo nabiga salى اllahu عalيه wasalam waxyaalihii uu xarimay sida beentii tuuganimadii dhacii xantii waxyaalihii nabigu uu xarimay oo dhan uu ku tallaabsanayo samaynaayo haddana qalbiga uu ka rumaysan yahay nabiga salى اllahu عalيه wasalam rasuulnimadiisii iyo waxa uu sheego o dhan inay xaq yihiin kaasi gaal ma noqonayo laakiin waa caasi khasaare ku dhacday caasi khasaare ku dhacdo waana ahlu naar hadduusan ilaahay fadligiisa uusan ku cafinin ilaahay fadligiisa hadduusan ku cafinina qofkaasi khatar uu ku jiraaho ahlu naar weeyo qof khasaaray wey wafaqanaa ilaahay hana waafajiyo likamaali mutaabacatihi wafaqana allah ilaahay hana waafajiyo likamaali mutaabacatihi nabiga raaciddiisa salى اllahu عalayh wasalama dhammaystirkeeda allahna waafajiyo raacidda nabigoo dhammaystiran salى اllahu عalيyه wasalam maxaa loola jeedaa biالdaahir wاlbaaطin qalbiga iyo xibnaheennaba aan nabiga ka raacno salى اllahu عalيyه wasalam allahna waafajiyo warasaqnaa allah nagu irsaaqo kamaala tamasuki qabsashada oo dhammaystiran bisunnatii nabiga sunnadiisii aan qabsanno salى اllahu عalيه wasalam sunnadii nabiga salى اllahu عalيه wasalam inaan ku dhegno oo aan qabsannona ilaahay ha nagu irsaaqo wajcalanaa allah naga yeelo niman duulkii duulkaasoo yuxyi nooleeya axkaama shareicatihi nabiga shareecadiisa salى اllahu عalيh wasalam shareecada axkaamteeda dadka nooleeyana allaha nagu daro watawafaana allahana oofsado calىa milatihi nabiga diintiisana allaha nagu oofsado salى اllahu عalيh wasalam waxasharanaa allahana soo shiriyo annaga iyo waalidiina waalidiinteenna iyo wawlaadana caruurteenna iyo waikhwaanana walaalaheenna iyo waaxbaabana iyo dadka aanu jecelnahay oo dhan wa jamiica almuslimiin muslimiinta dhammaantood aamiin ilaahay ha nagu soo kulmiyo maca jamaacatihi ayaad usoo qadari nabiga jamaacadiisa allah nagu soo shiriyo salى اllahu عalيh wasalam yacni nabiga salى اllahu عalayh wasalam jamaacadiisi iyo zumradiisii allah nagu soo shiriyo waxasharana allah nagu soo shiriyo annaga iyo waalidiina waalidiinteenna iyo awlaadana awlaaddeenna iyo ikhwaanana walaalaheena iyo axbaabana iyo wa jamiica almuslimiin maca jamaacatihi nabiga jamaacadiisa salى اllahu عalيh wasalam oo fii zumratihidaasa waxaa loola jeedaa bimacna aljamaaca fii zumrati matniga ma idin dhigi y waxasharanaa fii zumratihi saas fii zumratii iyo jamaacatii waa bimacna waaxid wey waxaa sharanaa allah nagu soo shiriyo fii zumratihi nabiga jamaacadiisa salى اllahu عalيh wasalam iyo wawaalidiina waalidiinteenna iyo wawlaadana caruurteenna iyo ikhwaanana walaalaheenna iyo axbaabana iyo dadkaanu jecelnahay iyo wajamiica almuslimiina muslimiinta dhammaantood aamin intaasi waxay ahayd muqadamadii iyo hordhici kitaabka oo sheekhu uu uga hadlayey labada shahaado macnahooda iyo waxa waajibka nagu ah uu sheekhu ka soo hadlay kabacdi wuxuu sheekhu gudageli salaada iyo axkaamteedii uma markaa kabacdi yajibu waxaa waajibay calayhi calaa kulli muslim baaliqin caaqilin qof walboo muslima oo qaangaaraho caqlileh waxaa waajib ku ah an yatacalama inuu barto shuruuda salaa salaadda shuruuddeeda inuu barto wa arkaanaha arkaana salaa salaadda arkaanteeda uu barto wa mubdilaatihaa mubdilaati salaa salaadda waxyaalaha burinaya inuu barto waa waajib qof walboo muslim ah inuu saddexdaa arrimood uu barto waa shard waa shuruudda salaadda arkaanu salaa mubdilaatu salaat salaadda maxaa kaa buriya shuruudda salaaddu ay leedahay arkaanta salaaddu ay leedahay kulli in la bartaahi waa waajib maxay marka kale yihiin shuruudu salaad iyo arkaanu salaad shardi waxaa la yidhaha maa kaana khaarijan can maahiyati salaa waa wixii salaadda gudaheeda ka baxsan salaadda gudaheeda iyo xaqiiqadeeda wixii ka baxsan oo maalan cawrada in lasoo asturo qiblada maaragtahay in la qaabilo waxa iyada gudaheedii aan ku dhex jirin oo salaadda xaqiiqadeeda ka baxsana waxaa la yidhaha yacni shard shardi oo wax salaadda intaadan gelinba salaadda intaadan gelinba yacni wax inaad samayso ay waajib tahay wayastamiru fii ahnaa'i salaa salaadda inuu ku daa'im noqdana ay waajib tahay ilaa aad ka baxayso aad ilaalinayso ruknigana waxaa la yidhaha maa kaana daakhila almaahiya waa xaqiiqada salaadda wax ku dhex jira sida sujuuddii iyo rukuucii iyo faatixadii iyo waxa salaadda gudaheeda ku jira oo laga maarmaanana waxaa la yidhaha rukni fa shuruuduhaa shuruudu salaa salaadda shuruuddeedu itnaa cashara labiyo toban shardi ayay iska leedahay salaaddu alawalu shardiga ugu horeeya dahaaratu thawbi marada daahir noqoshadeeda wey marada yacni aad ku tukanayso waa inay daahir tahay wa gayrihi marada keligeed ma aha iyo marada kayrkeed min kulli maxmuulin lahu wax walba oo adigoo aada xambaarsan tahay markaad tukanayso wax walbood xambaarsan tahay cadayga jeebka kuugu jiraba allah ka dhigo waa inuu daahiriyo yacni marada kaliya loolama jeedee wax walba ood xambaarsan tahay markaad salaada ku dhex jirto waa inay daahir yihiinaa loola jeeda furaha jeebka kuugu jira waa inuu daahir yahay dadka intooda badan arrimaha waa iska fududaystaan dadaa furayaashii meel walbana iska dhigay meel walbo nijaasadii iskaga tuurahay oo iska dhigahay hadhowna jeebkuu gashanaa waana ku tukanaa waa laga maarmaan masaladaas yacni inaan isku baraarujinno mar walbaba cadayga waa inuu daahir ku yahay jeebka kuugu jira tusbaxa jeebka kuugu jira waa inuu daahir ku yahay furayaasha jeebabka kuugu jira waa inay daahir ay ku yihiin qalinka aad wax ku qoranayso waa inuu daahir kugu yahay waa haddaad sidayso weeye ahnaau salaa haddaad meeshaa iska dhigayso waa gooni oo aadan xambaaraynin waa gooni taas yacni sharcigu kugu waajibeyn maayo mar walbaba furahaagu inuu daahir yahay laakiin waa goorma haddii jeebka aad gashanayso tukanayso way waxaan ka hadlaya haddaadba wixii maxmuul ay yihiin oo xambaarsan tahay cadaygii iyo tusbixii iyo telefoonkii kulli waa inay daahir ay ku yihiin laga maarmaan min kulli maxmuulin lahu wa mulaaqin lidalika almaxmuul iyo waxaas la xambaarsan yahay wixii la sii kulmaayey iyaguna waa inay daahir yihiin walbadan jirkii waa la mid jirku waa inuu daahir yahay walmakaan booska uu ku tukanayo qofku waa inuu daahir yahay min annajaasaati najaasaad ay daahir ka yihiin saddexdaa shay waa maradii jirkii makaankii aad ku tukanaysay waa inay daahir ka yihiin najaasaad najaasaadka maxaa loola jeedaa wahiya najaasaadkaasi alkhamru khamradii wey khamradu waa nijaas maxaa yeele xadiis bukhaari warinaya wuxuu ahaa kullu muskirin xaraam maandooriye kasta waa xaaraam shaygu hadduu xaaraam yahana waa nijaas kullu muskirin xaraam wax walba oo maandooriye ah waa xaaraam uu yidhi nabigu salى اllahu عalيه wasalam marka marba haddii maanka uu doorinayo wax walba iskaarba uu ku jiro waxa weeye waa khamro walow min naxwi zabiibin wa tamrin wa xabbi qarcin waxyaalaha daahirkaaba ha laga sameeyo haddiiba maanka uu doorinayo waa khamro zabiibka ha laga sameeyo timirta ha laga sameeyo bocorka ha laga sameeyo wax walba ha laga sameeyo dadkan hadda waxaa la mida yani ka samaynaya bahashan ganleydan oo bukaarta maaragta lagu riday oo muddo markay qamiir noqoto muddo markay qamiir noqoto la shiiday markaa kabacdi lagu darayo caanagelag lagu darayo oo markaa kabacdi haddana lagu darayo timirta iyo zabiibka iyo lagu darayo markaa kabacdi yani waxay noqonee shay iskaar leh oo qofka caqligiisa baabi'iya markaasu wuxuu ku leeyahay wax daahirahba ka sameeyey oo xalaalahe tanmeyadaa khamraha kuleeyahy khamradan khamranimada waxa la sheegayo khusuusiyo gaarahoo laga sameeyo ma jirtee cilada la fiirinayo waa iskaar maandoorinimo w shaygu haddiiba caqliga uu dooriyo waa khamri wuxuu doono ka samee waxaa doonto ka samee waa khamri w waxaa la mida kooladan ay dhuuqayaan ciyaalka waa la mid waa nijaas nijaas wey alkoladan waa la mid alkoladan dhiigga la isaga joojinayo maxay leedahay nafsadeeda iskaaray samey oo qofku hadduu cabo caqliga ka qaadi wax walboo caqliga qaada waa khamri magacay doonaan ha yeeshaan magacay doonaan ha yeeshaan waa nijaas wey wahiya taasi alkhamru khamradii wey oo kitaabkii hore nooga dhammaaday safiinatu nijaan kusoo sheegnay in xataa laga digtoonaado barafuunada barafuunada alkoolada laga sameeyey waan soo sheegnay in laga digtoonaado inay laga marmaan tahay maadaama alkooladu ay tahay nijaas oo maandooriye ay tahay oo haddii la cabo qofka caqligiisa ay baabi'inayso kullu muskir xaraam wa hiya alkhamru khamradii wey waalbowlu kaadidii wey waalqaa'idu saxaradii wey waalrawhu degadii wey waxyaalaha nijaasta waxaa ka mida bowl min gayri nebiyin yacni haddaysan ahayn ambiyada kaadidooda haddaysan ahayn ama fadalaat اlambiyaa fuqahada waxay sheegeen inuu daahir yihiin fadalaat اlambiyaa waa daahir wاlgaa'idu gaa'idkii saxaradii wاlrawhu degadii gaa'idka waxaa weeye gaa'id waxaa la yidhaha wixii bini aadamka ka yimaado saxarada waxaa la yidhaha gaa'id rawhkana waxaa la yidhaha min gayri اlaadami bini aadamku waxa uu dhigo gadaasha uu ka dhigo sida maaragta xoolihii iyo xayawaanaadka kale iyo taasna waxaa la yidhaha luqada rawth bini aadamka waxa gadaashiisa ka yimaadana haa'idaa la yidhaha haa'id haa'id waalgaa'idu saxaradii wey waalrawhu degadii wey oo degadii yani ha noqdaan sawaaءun kaana min ma'kuuli laxmi aw gayri ma'kuuli laxmi waa isla mid yacni xayawaan hilibkiisa la cuno ha noqdo degadiisii iyo kaadidiisii ama ha noqdo xataa xayawaan aan hilibkiisa la cunaynin waa isla mid yacni kaadi kasta iyo dega kasta wax walba nijaas wey wadamu dhiiggii wey nijaasaadka waxaa ka mid ah dhiigga waa nijaas isaguna waalqayxu maashi wey maxaa yeelay maashu liannahu damun mustaxiil maashu waxa weye waa dhiig isbedelay wey dhiiggu markuu meesha ku daaho meesha ku xirmo oo horay aan meesha dhiigga laga soo saarin waa isbedelaa malaxuu isku bedelaa malaxdaas nijaas wey waalqay-u matagii wey matagga isaguna waa nijaas maxaa yeelay isaguna wuxuu shabihi saxaradii shabihi saxaradii wuxuu ku shabihi saxaradu maxay tahay waa طacaamun tagayar saxaradu waa cunto isbedeshay oo qarmoon yani yeelatay wey isaguna qay a nafsadiisa la sheegayana waa cabitaankii iyo cuntadiioo isbedelay wey oo midabkii ama iska bedelay ama urkii iska bedelay lidaalika marka qay kasta mata kasta ah nijaas wey waalkalbu eygii wey wاlkhinziiru doofaarkii wey wa farcu axadihimaa labadaas midkood midkaas faraciisii wey wixii khinziirka iyo doofaarka faracooda ah oo ay dhaleen iyaguna nijaas wey wاlmeytatu baktigii wey wa shacruhaa shacru اlmeytati baktigaas tintiisii wey neefku hadduu baktiyo yacni waa nijaas isaga xataa dhogortiisa dhogortiisa iyo tintiisa nijaas wey wadilfuhaa meytadaas cijideedii wey neefku hadduu baktiyo cijiyihiisa xataa nijaas wey wa jilduhaa maqaarkiisii wey maqaarkii xataa nijaas wey haddii yani neefku uu baktiyo wa cadmuhaa meytadaa lafteedii wey shaygu hadduuba baktiyo lafuhu nijaasay noqonayaan maqaarku nijaas wey dhogorta iyo tintaasi nijaas wey cijiyaheedu nijaas wey kulli ilaa meytata alaadamiy qofka bini aadamka ah meytadiisa mahane waasamaki malaayiga meydkiisii mahane waاljaraadi ayaxa meydkiisii mahane wاlmudakaata tii la gowracay meydkiisii mahane taasoo almubaaxa akluhaa cunideeda la banneeyey waxaa laga soo reebay afartaas arrimoodaa laga soo reebay waxay naftuba ay ka baxdo wax daahira oo naftu ay ka baxday waxaa ka jira afartaas arrimood kan ugu horey muxuu yahay waa bini aadamkii bini aadamku hadduu dhinto naftu ay ka baxdo korkiisa waa iska daahir la mid maaha yacni waxyaalahan kaloo dhintoo baktiyey isagu la mid maaha korkiisu daahir wey waxaa kaloo la midoo laga soo reebi maytatu samak malayga isagana hadduu dhinto oo naftu ay ka baxdo waa daahir korkiisu waxaa kaloo laga soo reebi maytata aljaraad ayaxa hadduu isaguna dhinto korkiisu waa daahir waxaa kaloo laga soo reebi almudakaata almubaaxa akluhaa neefka hadduu gowrac sharciyuhu uu ku dhaco gowrac sharcigu hadduu ku dhaco waa xayawaanaadkan cunidooda la xalilay oo xalaal laga dhigay in la cuno sida geela iyo looda iyo ariga iyo sagaarada iyo goodirka iyo biciidka iyo waxyaalahaas oo dhan oo cunidooda la xalilay haddii gowrac sharciyuhu uu ku dhaco korkoodu waa daahir iyaguna wixii saxare iyo dhiig waa gooni waa nijaas aan soo marnay laakiin waxaa laga hadlaya waa korkooda korkooda daahir wey fa mataa waktigii laaqat haadihi tanu ay la kulanto taasoo annajaasaatu najaasaadka ah najaasaadkan hadda aanu soo sheegnay thowba alinsaani qofka bini aadamka maradiisa haddii ay la kulmaan aw badanahu badala insaan ama qofka bini aadamka jirkiisa najaasaadkani ay gaaraan aw musallaahu musalla alinsaan ama qofka bini aadamka makaanu dukadkiisa meesha uu ku dukanayo derintiisii iyo gogashiisii nijaastani ay gaarto aw hayrahaa ama ashyaadaas kayrkeeda nijaasadani ay la kulanto oo min aljaamidaati waxyaalihii qalalnaay ah maca ruduubatin qoyaan micigiisana ay la kulanto qoyaankaasoo fiihaa nijaasada ku sugan adigii waad qalalan tahay maradu way qalalan tahay laakiin nijaasadii yaa qoyan de marba haddii nijaasadii ay qoyan tahay qalaylkaagu muxuu taray marada kuu qalalan maxay tartay derintii kuu qalalan maxay tartay waa nijaaso ow amase fii ow amase yacni nijaastii iyadu way qalalan tahaye fii mulaaqihaa mulaaqi tilka najaasaat najaasaadkaas shaygii la kulmaayey qoyaanku uu ku sugan yahay ama nijaasadii way qalalan tahay laakiin shaygii nijaasadu la kulmaysay ayaa qoyan korkaagiyaa qoyan nijaasadiisa way qalalantah maradaadiyaa qoyan nijaasadiisa yani way qalalanta waa nijaasa iyaduna meeshaa marka maxaad ka fahmi labada shay oo isnijaasaynaya inuu mid qoyan yahay waa shardi markay isnijaasaynayaan ama nijaasadaa qoyan ama adigaa qoyan ama haddii labadoodiiba ay qalalan yihiin nijaastiina way qalalan tahay shaygii yani ay la kulmaysana maradii ama maaragta jirkaagii wuu qalalan yahay ma isnijaasaynayaan jaafaani laa yatanaajasaan laba shay oo qalalan isma nijaaseeyaan laba shay hadday qalalan yihiin ma isnijaasaynayaan fain kaana lahaa fain kaana lahaa nijaasadii dacmun dhadhan hadduu u ahaado aw lownun ama midab aw riixun ama ur wajaba waxaa waajibaya gasluhaa gaslu tilka najaasaat najaasaadkaa dhaqidoodii ayaa waajibaya xataa yazuula daalika alwasfu tilmaantaasu ilaa uu ka zuulo najaasadii haddii ay leedahay dhadhan midab ur hadday leedahay in la dhaqaahi waa waajib ilaa saddexdaasi ay ka zuulayaan oy ka baaba'ayaan oo midabkii uu ka baaba'ayo urkii meeshii uu ka baaba'ayo dhadhankii uu ka baaba'ayo waajib marka saddexdan marka la baabi'inayo haddii aada baabi'in weyso ilaa inaad saabuun u adeegsato mooye ama inaad xoqto mooye waa waajib inaad xoqto ama saabuun u adeegsato waajib wey haddii wax kale ay ku baabi'i weyso nijaasada midabkeedii iyo urkeedii falow tawaqafa daalika arrinku hadduu ku taagnaado calaa xatin xugid aw qarsin ama goyn oo midabkii meesha yacni qoray iyo wax lamida saas loogu xoqo ow saabuunin ama saabuun wajaba waajib wey wailaa haddii kale hadduusan ku taagnayn oo iska baaba'ayso kaana wuxuu noqonaa yani in loo adeegsado saabuunta iyo wax la mida mustaxaban mid la sunneeyey ayuu noqon fain casura hadduu cuslaado zawaalu lowni waxdah midabkii keligiisa la baabi'in waaye ka lowni damilxayd dhiiggii xaydka midabkiisii oo kale la baabi'in waayey aw iriixi waxdah ama urkiyaa keligiis la baabi'in waaye ka raa'ixati alkhamri alcatiiqa khamro duqowday oo meel muddo dheer tiilay oo kale urkeedii waa baabi'i waayey wa bacdi anwaaci algaa'ib saxarada noocyadeeda qaybo ka mida oo kale oo iyadana urkeedii la baabi'in waayey lam yadura baqaa'u oo saabuun iyo wax walba haddii lagu sameeye waa baabi u waaye inuu baaqi noqdo taasi dhib ma laha lidaruura waa la iska cafinaa markaas daruura ahaan haddii midabkii uu baabi'i waayey ama urkii si kastoo saabuun aad ugu dhaqday si kastoo cijiyaha aad ugu xoqday uu baabi'i waayo waa daruuro markaasi dhib ma lahan maradii waad ku tukan kartaa fayasiiru lmaxalu daahiran xaqiiqa maxalkii markaas wuxuu iska noqonaa daahir xaqiiqi ah uma markaa kabacdi yaziidu wuu ziyaadiyaa shaksigu fii najaasati اlkelbi wاlkhinziir eyga iyo doofaarka najaasadooda wuxuu ku ziyaadiyaa waa markii midabkii iyo yacni urkii iyo wixii dhammaan la zuuliyey markaas kabacdii wuxuu ku ziyaadinaa nijaasadu hadday tahay nijaasada ey iyo doofaar sita khasalaatin lix dhaqidyaal ayuu ku ziyaadinaa nijaasadii ey iyo doofaar hadday tahay markii midabkii iyo urkii iyo dhadhankii wixii dhammaan la zuuliyey kabacdi aad waxaad ku sii dare lix goor aad sii dhaqi waaxidatun mid waaxidatun mid middaasoo minhaa min asabci toddobada gooroo la dhaqayo nijaasada eyga iyo doofaarka ka mida mamsuujatun mid ka mida waxaa lagu daraa bituraabin caraa lagu daraa caraa lagu qasi mamsuuja waxaa lagu qasi bituraabin caraa lagu qasi toddobadii nijaasada iyo eyga la dhaqayay mid ka mida waxaa waajiba in caro lagu daro haddaad tidhaaho caradaan iska dhaafiyo saabuunan ku kaaftoomi ma bannaano sharcigu kaama yeelayo taas liannahu turaabka waa naskii xadiiska saa ku soo arooray oo nebigu sala allahu calayh wasalam isagaa sheegay toddobadaa mid ka mida wacafiruuhu bituraab caro ku dara nebigaa yidhi sala allahu calayhi wasalam riwaayatu muslim fii saxiixihi walidaalika haddaad tidhaha carradaan iska dhaafiyo beddelkeedii waxaan samayn saabuun iyo waxyaan adeegsan lagaa yeeli maayo shaygiina sidaas daahir ku noqon maayo waaxidatun mid oo minhaa toddobada ka mida mamsuujatun waxaa lagu qasi bituraabin caro caradaas oo weliba dahuurin ee daahira caraduna waa inay tahay shay mid daahir ah wain lam yakun lahaa nijaasaadkii dacmun dhadhan hadduusan u sugnaanin wa lownun midab uusan u sugnaanin wa riixun ur uusan u sugnaanin waa nijaasadii kitaabkeennii safiinatu neja aan ku soo marnay ee lagu magacaabi jiray xukmiya oo meesha waa laysaga xukumi mooye midabna ma lahan dhadhanna ma lahan urna ma lahan in kaanat nijaasadaasi min alkelbi wاlkhinziir nijaasadaa ur iyo waxba aan lahayn haddii ey iyo doofaar xaggooda ay ka ahaatay hasalahaa nijaasadaa wuxuu dhaqi sabca khasalaatin toddoba dhaqid ayuu dhaqi waaxidatun mid midaasoo minhaa toddobada ka mida mamsuujatun waxaa lagu qasaa bituraabin caro caradaasoo dahuurin ee wax dahira carradu waa inay daahir tahay carrada aad ku qasaysid haddii nijaasadu midab iyo ur iyo dhadhan aysan lahayn haddii nijaasadii eyga iyo doofaarka ay tahay waxaad dhaqi toddoba goor mid ka midana waxaad ku qasi carro wa in kaanad hadday tahay nijaasadu waa nijaasadii xukmiyada ahayd oo urka aan lahayn midab aan lahayn dhadhan aan lahayn min hayrihimaa hayri اlkelbi wاlkhinziir ey iyo doofaar hayrkood hadday ka ahaatana hasalahaa nijaasadaa qofku wuxuu dhaqaa maratan mar markaasoo waaxidatan ee keligeeda ilaa wax dhadhana iyo wax ura iyo oo laga dhaqo meesha ma yaallaan hal maraad uun biyo sidaas ugu daadinoo biyo aad ku dhaqi bis hal maraad biyo sidaa ugu dhaadin waa tii kitaabkii hore aan ku soo marnay wayakfii jaryu lmaa'i calayha waxaa iska kaafinaya biyo saas in loogu shubo ilaa midab la zuulinayo meeshan ma lahan ur la zuulinayo ma lahan dhadhan la zuulinayo ma laha waa nijaasada lagu tilmaamo annijaasatu alxukmiya biyaad hal mar ku shubi bis wallahu subxaana wa tacaala aclam